si lantaya iyo dhismayaalka shalgidiisan ee ku dareera magaalada muqdisho iyo weliba maamulka gobolka banaadir isu magacaabay waaxda la dareero ka tayada dhismayaalka taasi oo ka shaqeeyi doontaa sidii lan hubi lahayo tayada intii lan dhisna minatee gaar ahaana dabaqyada maadaama haddii markaa lan xelna dhismo tayaysan halis geeta dadka agaasimaha waaxda la dareerowka tayada dhismayaalka iyo bilaabay kormeerowka dhismayaalka ku dareera magaalada muqdisho si lan xaqiijiya in la marsiiya hanaanka hubinta tayada dhismaha islamarkaana injineerada laka dhiirigeliya inyoon dhisna min tayan lahayna agaasimaha oo warbaahintan warami waliba use ku digay inta la dhisa guryaha markii hore laaan marsiina hubinta tayada dhismayaalka silanka horseeda khatarta ku kooyi korta tayoxumada dhismayaalka uulajeedkayna wuxuu ahaa in la hubiyo ama la ogaado ama aan daah furno tiimka injineerada ah ee kontarooli doona injineerada kaleento ee asaagooda ah ama walaalahood ah ee dhismooyinka ka samaynayo degmooyinka gobolka banaadir kuwaas oo ay tahay inay hubiyaan ama ay kontaroolaan marka ugu horeysa in gurigan uu maray soil testi ama baaritaankii loogu talagalay iyo gurigan dhismihiisa inta uu qaadi karo in ay ogaadaan injineerka dhisaaya inuu yahay injineer xirfadle ah oo xirfadiisa ay tahay injineer xirfadiisa sarayso iyo in istrajarka ama naqshada loogu talagalay gurigaas ee lagu dhisaayo ay tahay naqshad rikoord garaysan ay taallo waaxaha ku shaqada leh dhismooyinka gobolka banaadir waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa dhammaan waax kasta iyo maamulka gobolka banaadir qaas ahaan qaybta howlaha guud oo uu ugu horeeyo gudoomiyaha howlaha guud iyo agaasinka howlaha guud oo arintaani xil mas-uuliyad la iska saaray siday u dardargeliyaan ama howlahaasi ay u qabsoomaan ayaga oo maalin kasto har iyo habeenna u taagan sidii ay u diri lahaayeen injineero sayidka inay soo ogaadaan ama ay soo hubiyaan xaaladaha ka jiro sidaasi lamid a waxaa barbar socoto howlahaasi in maamulka gobolka banaadir oo asteeyey in magaaladii magaalo nadiif ah iyo beled nadiif ah iyo magaalo cagaaran ama doog leh ay noqoto taasna way dhinac socotaaho injineer kasto waxyaabaha aan ku amrayna ama aan ku talo ahaan ku bixinayna waxay tahay in nadaafadda laga samaynayo dhismooyinka hareeraha laamiyada hadduu alla idmaayo in la koobo sidaasi lamid ahna beledka beled cagaaran ou noqdo oo guri kasto shan geed ama toban geed ugu yaraan lagu tallaalo arrimihii jiri jiray arrimihii jiri jiray ee ahaa in meeshii la tago oo dadkii la dhaho maxaad haysatiin iyo wax la mid eh way way way nagu adag tahay ama way nagu cusub tahay howlahan hadda aan bilaabayno ama aan maanta dah furayno taas taas oo ah taas oo ah inaan qabanno ama aan horumar la jaan qaadno standardka adduunyada uu ka soconayo qaybihiisa kala duwan beledka ama ama magaalada kaleento oo haddii guri maanta la iska dhiso oo laba labaatan biyaan ama shan iyo toban biyaan laga dhiso laga sameeyo qofka degaysana aan la ogeynoo laba boqoloo qofood ama in ka badanba oo qoysasa ay degi karaan ama laba boqoloo qofood ay degi karaan inuu kusoo dumo dhibaatay nagu taha marka waa waxyaabaha aan seefgaraynayno oo aan bulshada ugu roonaanayno insha allahu tacaala waxyaabaha ay tahay inay naga dhiman yihiinna dadka talooyinkoodan u baahannaha insha allah ma rabno in wixii wax oo macno lahayn in loo dhiso ee wax kontaroolan oo tayaysan oo macno leh oo wixii aan soo gaarnay oo awooyaashan abayaashan aan ka soo gaarno oo dhismooyinka qadiimiga oo kaleenta ah inaan inay ahaadaan aan jecelnaha insha allahu tacaala marka howlahaasoo dhan haddee waxaan baaq u diraynaa kambaniyada sameeya shubka ilaahay inay uga cabsadaan ilaahay inay uga cabsadaan waxa ay samaynayaan waxyaabaha dadka ay kula heshiinayaanne ay sida ay ula heshiiyeen ay u qaataan magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyo weliba muddooyinkan ka dambeeya ku dareeray dhismayaalka dabaqyada dhadheer oo horey magaalada laninka baranayna maamulka gobolka banaadir iyo hadda dadaalanka jara sidii uusan ogaadan lahay tayada dhismayaalka si lanku horseeda in bari khatar ku kooyta